burcad hubaysan ayaa habeenkii xalay dil naxdin leh u geystay wiil soomaali ah oo lagu magacaabo cabdiraxmaan mawliid xilli uu ku sugnaa goobtiisa ganacsiga oo ku taala dalka koonfur afrika cabdiraxmaan mawliid ayaa lagu dhex toogtay dukaankiisa iyadoo kooxda burcadda ah ay si bareer ah rasaas ugu fureen wiilkan dhallinyarada ah xilli uu ku jiray shaqadiisa maalinlaha ah goobjoogyaal ayaa sheegay in burcadda hubaysan ay si lama filaan ah u galeen goobta ganacsiga islamarkaana si bareer ah ay rasaas ugu fureen wiilka taas oo sababtay inuu ku geeriyoodo isla goobta ilaa iyo hadda ma jirta cid isweydiisay dhacdadan dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada capton ee dalkan koonfur africa ayaa si weyn ugu naxay dilka cabdiraxmaan iyagoona muujiyey walaac iyo cabsi ay ka qabaan ammaanka muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool dalka koonfur africa dilka noocan ah ayaa joogto ka ah gudaha dalka koonfur africa iyadoona la beegsada dhallinyarada soomaaliyeed ee ganacsatada ah ee ku nool dalka koonfur africa